waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali laga bilaabo bisha julaay labadeeda jaalkayr benefitka iyo sidoo kaleete jaalkayr ribaytka waa la joojin doonaa waxaana lagu bedeli doonaa qorshe cusub oo la yidhaahdo jaalkayr sabsidy ama kaalmada daryeelka caruurta qorshaha cusub ee kaalmada daryeelka caruurta ayaa waxaa si toosa loo siin doonaa ama loogu shubi doonaa adeegyada daryeelka caruurta ahna jaalkeerada laftooda wasiirka arrimaha waxbarashada iyo tababarka simon birmingham ayaa sheegay in haddaba nidaamkani cusub uu noqon doono mid aad ugu dabacsan waalidka waxaan fahamsannahay in nidaamka jaalkeerku uu ku adkaan karo in dadku ay la socdaan weliba si gaara dadka ka soo jeeda dhaqan aan luqada ingiliishka ku hadlin taasoo ah sababta aannu ugu dhaqaaqnay in aan fududayno annaga oo ka dhignay hal kaalmo daryeel oo carruurtu ay yeelanayso waxaa kaloo muhiima in aan awood u helnay in aan dadka ku caawinnay in ay shaqeeyaan saacadaha u habboon iyaga iyo weliba maalmaha u habboon sida laga wado qorshahan ayaa isagu badanaa waalidiinta uga wanaagsanaan doona kii horeete marka uu bilowdo taariikhda loo qoondeeyey labada julaay sannadan aynu ku jirno labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa jirta haatan nidaamka jira ayaa qoysas badani kaalmada jaalkeerkooda waxaa lagu xadiday toddoba kun iyo shan boqol oo dollar in uusan dhaafin kharashka ay u isticmaalayaan halkii cunugba balse julaay labadeeda ma jiri doonto wax xadidaada oo dhanka kharashka ah oo nidaamka cusub ee jaalka sabsidigu uu la imaani doono senator birmingham ayaa sheegay in haddaba dowladdu ay rabto inay hubsato in kharashka jaalkeerku in uusan waalidiinta ka hor istaagin inay shaqeeyaan isagoo sheegay in qoysas badani inay la rafaadsanaayeen lacagta loo xadiday ee toddobada kun iyo shanta boqol oo markii ay ka dhammaato ay carruurtooda kala bixi jireen jaalkeerka kadibna ay ku adkaani jirtay in ay shaqeeyaan saacadihii ay shaqayn jireen isagoo sheegay in qorshahani uu soo afjari doono walaacaasi iyo duruufahaasi adkaa samatha bege oo iyadu ah madaxa early jaalhood australia ayaa waxa ay sheegtay in haddaba qorshahani si gaara labada qof ee waalidiinta ee shaqada joogtada ah ee sugan ka shaqeeya inay aad ugu fiican tahay ayna aad uga faa'iidaysan doonaan fursadna ay u tahay sabab jira awgood waa midda hore ee nidaamka jaalkeer sabsidigu waa mid aad deeqsi u ah waa midda labaada bay tiri ma jiri doono wax lacaga oo la xadidi doono dhanka kharashka sannadkii taas ayaana ka dhigaysa marka fursad fiican oo ay dadka shaqaynaya ka faa'iidaystaan haddaba waxaa kaloo jirta in kaalmada qoysku ay ku helayaan ilmihiiba taasoo loo shubayo jaalkeerka laftiisa waxa ay ku xidhnaani doontaa arrimo dhowra sida adeega jaalkeerka ee aad isticmaalayso iyo sidoo kaleete dakhliga qoyska labada waalid si wada jira u soo gala iyo waxqabadkooda kaleete ee waalid ahaan ay sameeyaan si aad u hesho kaalmada ugu sarraysa waa in labada waalid ay maalmo dhowra ka shaqeeyaan toddobaadkii ama ay sameeyaan waxqabad ama nashaad markaasi la aqoonsan yahay senator birmingham ayaa isagu sheegay in waxqabadka haddaba la aqoonsan yahay amaba nashaadka la aqoonsan yahay in ay ku jirto waxbarashada iskaa wax u qabsiga shaqa raadinta iyo qofku inuu fasaxa waalidka waxa loo yaqaano uu ku jiro oo ah hooyada shaqaysa fasaxa ay gasho marka ay umusho ama mararka qaarna aabbuhu fasaxa uu qaadan karo marka xaaskiisu ay umusho cabirka waxqabadku waa ballaadhan yahay iskaa wax u qabsiga oo kale waa iskaa shaqo loo qabto oo aad carruurtaada iskuulkooda ka shaqaysid ama jaalkeerkaaga maxalliga ah ama meel u dhiganta sidoo kale tababarada iyo waxbarashada oo kaleete marka arrintu keliya ma aha ayuu yidhi wasiirku shaqo uun balse waa in si guud ahaaneed la hubsadaa ujeeddadayadu inay tahay kaalmada jaalkeerkani in la siiyo dad dhab ahaantii u baahan in ay dhexgal sameeyaan dhanka dhaqdhaqaaqyada iyo waxqabadka aan doonayno in dadku ay ka dhex muuqdaan iyaga oo samaynaya balse dhanka kale qoysaska aan labada qofba aanan shaqaynin si joogto ah waxaa dhici karta in ay taasi saamayn muuqata ku samayso jaalkeerka kaalmadiisa dhinacyada ku xeel dheer arrimaha jaalkeerka ayaa waxa ay sheegayaan inay tahay qofka si uu uga faa'iidaysto qorshahan cusub inaynan ahayn qofku in uu iska joogo ama uusan waxba qabannin taasi waxa ay ka dhigan tahay qofku haddii uusan shaqaynin xataa inuu qaban karo shaqooyin kaleete amaba waxbarasho uu gali karo taas oo ka dhigaysa dowladdu in aynan markaasi ka faragelinaynin wixii uu xaq u lahaa iyadoo ay jiri doonto dadku inay u hanqaltaagayaan inay ogaadaan sida ay arrintani u saamayni doonto oo qorshahan cusubi uu u saamayn doono qof walba ayaa waxa uu sheegay wasiirka arrimaha waxbarashada iyo tababarka simon birmingham in dowladdu ay samaysay sistem onlinea oo dadku ay kala socon karaan kaalmada ay xaqa u leeyihiin iyo waxa looga baahan yahay isagoo sheegay in waalidku ay heli doonaan wakhtiyada soo socda xogo dheeraada oo ku saabsan arrimaha cusub ee jaalkeer sabsidigu si aad u ogaato sida ay kuu saamayni karto arrintani waxaad onlineka ka eegtaa cinwaanka education dhibic gov dhibic au slash jaalkeer backage
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali